السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه جزاكم الله خيرا كنتي دوالة carana kulushahay khudba dheer oo fiican oo aan dhagaysanay ka horna tabarucaad iyo khayr badan baa jiray marka dee hadalka saacadaana inuusan munaasab ahayn baa laga yaabaa ama xoogaa la cusleysanayo oo marka raalli baa ka ahaanaysa qolooyinka masjidka iyo ragga culummada ah ayaa igu khasbay ee laftayda saas uma xisoonayn runtii mushkiladda caamkaa oo qof kastoo muslim ah gaar ahaan soomaaliya gaar ahaan culummada ka mid ah uu ka fekeraya waxaa weeyaan uu khadiibkuna ka hadlay dhibkana haysta meesha inooga yimid waa xaggee xaggee nala ka haystaa musiibada nagu dhacday xaggee baa naga soo gashay Ee, musiibadan haysata haddaan soomaali nahay xaggee bay nooga timid waxa nagu dhacay maxay yihiin maxaa si daawo u ah mawduuca noocaasi aada looga hadlaa ee dadka badan dadkana anqaar waxaa laga yaaba inay aada iyo aada u tarkiisiyaan mushkiladda sheegiddeeda ama dhibaatada muujinteeda laakiin xalka in la tilmaamo oo si tafsiili ah loo tilmaamo looma badna waxaan la soconaynaa dhib kastooo dhaca ama wax kastoo yimaada sabab bay leeyihiin cudur kastooo jirana daawo ayuu leeyahay marka waxaa nagu dhacay sababna waa leeyihiin daawona waa leeyihiin sababta waxaa weeye markii lasoo koobo ilaahi subxaanahu watacaala oo la caasiyey laguna caasiyey waxyaala keeni kara waxa dhacay macsida ilaahay keliya ma aha salaadoo laga tago soonkoo laga tago ma aha waxaa ka mid a macsida ilaahay haddii xaqa ilaahay laga tagaa waa macsiyo haddii xaqa bani aadam lagu xadgudbaana macsiyo kala wey marka meeshana ka soo galay waxay ahayd bani aadamkii soomaaliyeed oo inay isku xadgudbaan go-aan ku gaaray inkastoo la tukanayay oo maaragtay khayrku uu jiray laakiin isku xadgudubku waa dulmi weeyaan waana gardaro waana macsiyo ilaahi subxaanahu watacaala dhibaatana waa keenayaa burburna waa uu keenaya waxaa laga yaabaa dad gaalo ah oo gaalnimo cad ku jira inay iska jiraan oo joogaan oo maamulkoodu socdoo adduunkoodu isku aadan yahay qaar tukanaya muslim ahna waxoodu kala daadsan yihiin marka tukasho iyo salaad iyo soon daadasho iyo maara burbur ula socdo iyo gaalnimo ay la socoto isku duubnaan iyo nidaam maxaa keenay waxa weeye diintu inay kaa gasho salaada keliya maaha diintu waa inay kaa gashaa xagga nidaamka inay kaa gashaa la rabaa laakiin qof diintiisu ay ku eg tahay salaad iyo soon wax la mid ah laakiin nidaamkiisu uu maaragtay diin uusan lahayn qofkaasi jiri maayo salaaduna anfici mayso haddii gaalnimadii dadkii gaalada ahaa ay ka gashay gaalnimadu xaggii xagga ilaahi subxaana watacaala iyo cibaadadiisa laakiin maamulkooda iyo nidaamkoodu isku toosan yahay waxbaa u soconaya walidaalika waxay culimmadu yidhaahaan ilaahi subxaana watacaala waxaa dhici karta ama dhacdayba inuu dowlad kufri ah uu jiritaan iyo joogitaan uu siiyo maxaa yeelay cadaalad iyo nidaam bay leeyihiin dowlad islaam ahna uu burburiyo maxaa yeelay cadaalad la-aan iyo dulmi baa ka jira waa dad muslimiina cadaalad ma laha nidaam ma laha kala dambayn ma laha baabaabaahaya waa dad gaalo ah nidaam bay leeyihiin cadaalad bay leeyihiin waa soconaya waa jirahayaan marka ilaahi subxana wa tacaala asbaabtii uu dejiyey in la joogo oo la jiro oo awood la yeesho haddii laga leexdo islaam la sheeganayo iyo salaad iyo soonay ku anfici mahayaan wax kasta cibaadada meel kasta ay gasho in la geliyaa loo baahan yahay marka meeshan ka soo galay waxa weeyaan Soomaaliya nahay nidaamkii iyo kala dambeyntii iyo maamulkii ayaa diinta laga saaray markaasuu kharimay haddana waxay tahay daawadu salaad badan kaliya maaha soom badan kaliya maaha inkastoo lafteena anfacayso laakiin daawadu waxaa weeye war meeshii shay naga halowday oo naga kharibantay oo maamulka iyo nidaamka iyo dawladda ahaa in ayadii la hagaajiyo oo laga dhigo mid ku maarad ku taagan asbaabta ku taagnaan karto oo ah in cadaaladii la helo in nidaamkii la helo in ummadii iyo dadka maamulhaya isku xiran yihiin nabigeena sal allahu calayhi wasalam markuu imaanayey ummad burbursan oo baaba'san buu u yimid ummadda baaba'san oo burbursan waa la soo saaray waxaa la soo saaray oo laga soo bilaabay quluubtooda ayaa la dhisay naftoodaa la bedelay fakarkoodaa la bedelay macluumaadkoodaa la bedelay markii macluumaadkooda bedelmeenna kadibna waxay doonayaan waxay raadinayaan baa la bedelay insaanku aanshiga koobaad oo xukumo insaanka waa macluumaadka macluumaadka a haysatid ayaa ku dhaqaajiya waxaan baa aadaysaa waa ku anfacahayaan waxaan baa cunaysaa waa la cunaa waxaan waa la cabaa ilaa aakhiri marka macluumaadka aa ku hogaaminaya haddii marka macluumaadku ay kaa khaldamaan doonistaada baa khaldamaysa waxa aad doonistad baa khaldamahaya hadday doonistu khaldantana awoodda meesha loo isticmaalayaa khaldamaysa marka cilmigaoo la saxay waxaa ka rartimahaya iraadadoo saxanta waxaa ka rartimahaya qudrada oo saxantaa ka rartimaysa waana meesha ummadda laga soo bilaabay ummadda macluumaadka loo saxay tacdiimka yaa iskale maxabada yaa iskale waxa in la doono astaahilaay maxay yihiin waxa in la xurmeeyo astaahilaay maxay yihiin yaa xiriirinta mudan yaa goynta mudan waxaas baa loo saxay marka markii macluumaadka loo saxay kadibna iraadadooda ayaa toostay oo maala waxaa arkaysaa yuriiduuna wajha allah yabtaquuna wajha allah xaggaasoo loo jeediyey markii ay saxantay iraadaduna awoodoodii ayaa meel fiican gelaysa wanaagay gelaysaa khayrkay gelaysaa islaaxay gelaysaa anfacay gelaysaa laakiin haddii macluumaadku ay khaldamaan qofku iraadada wuxuu doonayaa khaldamahaya hadday khaldantana qofku awoodda meeshuu gelinaya khaldamaysa marka annaga waxa naga khaldanaa waxay ahaayeen markay dib isugu noqono waxaa weeye macluumaadkeennaa khaldanaa macluumaadkaasoo ah qabiil waa fiican yahay waxbuu taraa isagaa ku difaacaya qabiilkaagu ha jiro qabiilkaagu ha joogo baan aaminsanayn kadib marka markii qabiilkii aan weynaynay oo macluumaadkaas aan ka haysanay ee khaldanayd oo qabiilkii la weyneeyo la tacdiimiyey doonistii baa khaldantayoo in qabiilkii awood yeesho oo jiro oo jooga loo leexday kadibna awood baa la geliyey kharash baa la geliyey dhiig baa la geliyey xolaa la geliyey ilaa akhiri marka maxaan u jeednaa waxaan u jeednaa dad baa la-aanhaya waxbaa isbaabiinaya waxbaa isku duulahaya macnaa waxa weeyaan awoodii oo meel xun gelaysa baan u jeednaa laakiin maxaa la soo maray cilmigiiyo soo khaldamay baa la soo maray iraadadiiyo maaragtay la soo khaldamay ayaa la soo maray marka marxaladii u dambaysay oo ah awoodiiyo meel xun gelaysa unbaa noo muuqata marka haddii loo baahaya sixitaan oo wax la saxayo horta waa in macluumaadka la saxaa oo laga soo bilaabaa yaa astaahila in la weyneeyo yaa astaahila in la jeclaado yaa astaahila in nafta loo huro yaa astaahila in xool la geliyo ilaa akhiri horta ku saxanto ilaahi subxaana wa tacaala ha kuu ahaado diintu se ha kuu noqoto dadka muslimiinta calaa kulli xaal cidda la weyneynayo cidda la tacdiiminhayo oo maxabada iskale oo inay guuriso jeclaanayo kulli horta waa inay kuu saxantaa kadib markii macluumaad ay kuu saxantana waxaa kuu saxmaya aliraada doonista ku saxmaysa kadibna awooddaadii ayaad khayrka gelinaysaa qofkii bukaa la kaalmaynayaa kii maxaanku la liitaa waxa la siinayaa waxa wanaagga unbaa la samaynayaa hadday dhacdo in qofkii wanaagii uu ka caajisto oo tabarta u diido ama dhaqaale waayo ama wax lamida ugu yaraan qofku khayrka meeshu ka soo awood buu ka samaynayaa haddii waxba uu samayn waayo sida xadiisku leeyahay qof wuxuu ahaanayaa dhibkiisa laga ammaan helo noqonayaa waa meesha u dambaysa haddii anfacaaga la waayey oo dhib ku haysto adigu aadan waxba taraynin ugu yaraan ha laga ammaan helo carabkaaga afkaaga adinkaaga ha laga ammaan helo haddii ummadda aadan wax ku biirinaynin ummadda ha dhibin halkaasaad soo istaagaysaa marka maanta waxaan anfacahaya oo ummadda muslimka ahaan gaar ahaan soomaali anfacaya waxa weeyaan waa qofka macluumaadkiisu saxan yihiin wuxuu doonahayo ay saxan tahay meesha uu gelinayo awoodda ay saxan tahay wey qofka waxa haduusa wax taraynin cidna aan dhibaynin laakiin qofka wax dhibahaya awooddiisa sida xun u isticmaalaya qofkaasi dhib buu keenahayaa imtixaan weeye ummadda culays buu ka yahay buu ku yahay waxay culammadu yidhaahaan kutubadii hore oo munasalka ahaa oo la soo dejiyey cilmigii ku yaalay oo dhan qur-aanka lagu koobay bay yidhaahaan qur-aanka wixii ku jiray oo dhanna waxaa lagu koobay faatixada haddii faatixada keliya aan fahamno oo aan ku camal falno nolosheennu waa isbedelaysaa waa noo toosaysaa waxay si yidhaahaan faatixada lafteeda wixii ku jiray waxaa lagu soo koobay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin baa lagu soo koobayba jumladaas haddii la fahmo lagu camal falo wax kaa maqan ma ay jiraan macnuu waxaa weeye jumladaas waxay ku faa'iideynaysaa horta maxaad doonaysaa insaanku haddii uusan xadidin wuxuu rabo waa mushkilo war waxaa rabti horta sheeg maxaa rabtaa qasadkaagu muxuu yahay waxaa weye qasadkaagu iyaaka nacbudu wey ilaahu adiga keliya baan ku caabudaynaa go-aankaasaan qaadanay waa go-aan qaadasho keligiis baa caabudaysaa cid kale ma caabudaysid waxa lagu gaarayaana maxay yihiin wa iyaaka nastaciin weeye asagabaa ku gaarsiin kara asagaa kaalma weydiisanaysaa marka asaga xaggiisa loo socdaa asagaa la caabudahayaa sidii loo gaari lahaana awooddeeda asagaa ku siinhaya cilmigeeda asagaa ku barahaya intaasoo dhanna waddada calaamadda ku ah marka inaad toosan tahay ama qalloocan tahay baa loo baahan yahay qofku waa inuu miisaan helaa miisaanka toosnaanta iyo qallocsanaanta waxaa weeye ihdina siraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim kuwii loo nicmeeyey waddadooda oo la yaqaanay oo qoran markaa ku socotid waa toosan tahay kuwaas waa kuwe aayado kalaa sheegay culamada qaar waxay yidhaaheen ancamta calayhim abiibakar cumar baa loo jeedaa bimacnaa waxaa weeyaan dadkii wanaagsanaa oo diintan laga soo gaaray waddadii ay mareen oo baraatikada ahayd ayaa laga rabaa waxaa kaloo calaamo ku ah inaad ka leexatid kuwa qalloocsamay oo waddada ka leexday oo laba nooc ah oo ah cilmi aad taqaanid oo aadan ku camalfalaynin calaamo fiican maaha cilmi aad taqaanid oo ku camalfalaynin wixii waa taqaanaa waa ka leexanaysaa naftaadaa raacaysaa shaydaankaa raacaysaa waa mushkilo waa waddada yahuudda weeyaan almaqduuba calayhim baa la yidhaaha midna waxaa weeye qofkoo niyad fiican leh laakiin aan cilmi lahaynoo iska qardajeexaya wuxuu doona ku fakero ayuu diin ka dhiganayaa oo iska soconayaa isagoo aan fiirin war waxaana masug maarata ma sugan yihiin xadiidku ma sheegay nebigu sal alla alay wasalam ma sameeyey saxaabada ma laga soo gaaray isagoo aan fiirin wixay naftiisa xoogaa u qurxiso oo muuqaal diineed leh ayuu maaragtay ku soconayaa marka iyadoo laga leexdo waddada yahuudda oo ah cilmi camal la-aanna cilmi la leexinhayo cilmi la qalloocinhayo cilmi aan loo hogaansamaynin in laga leexdo waa maarata waa waajib iyo camal cilmi la-aana salaad cilmi la-aana dacwo cilmi la-aana jihaad cilmi la-aana wax kastoo camal ah oo loola jeedo wanaag oo cilmi la-aan ku socda oo culammada aan looga dambaynaynin culammada aan la weydiinaynin dhibaato keenaya marka markii labadaa la iska ilaaliyo waddadii dadkii horena lagu daydo miisaan bay kugu ahaan karaan iraadaduna kuu saxanto oo ay noqoto iyaaka nacbudu وإياك نستعين markii ay ku noqoto oo go'aankaas uu ku saxmo oo cibaadada ilaahay subhanahu wa ta'ala kaligiis inaad siisid aad go'aansatid markaas waa toosan tahay laakiin cibaadada macnaheedu in la sujuudo kaliya oo wajiga lagu kala dhigo kaliya maaha cibaadada qalbiga ka timaada wixii qalbigu uu weyneynayo oo qalbigu uu xurmeynayo oo qalbigu uu tacdiiminayo oo qalbigu uu maaragtay u hogaansamayo waxaas macbuud noqonaya macbuud ku noqonaya marka anaga Soomaali aan cudurada haystay ama macbuudaadka runteena kharibay oo nolosheena baabiyay waxa kamid ah macbuudaadka qoftu naftiisa caabuda oo wuxuu rabo iska sameeya oo inuu muuqdo oo magac yeesho ummad u halaagaya qofku mesela jiclaada in koox gaar ah ay magac gaar yeelato wanaag gaar ay yeelato ummadda ayada ay maamusho qofkoo jeclaada in maalan qabiilkiisu iyo waxa la midkaahi ay noqdaan meesha la isku baabi'iyo oo dhiig loo daadiyo oo ilaa akhiri oo waxaan gaarnay heer haddii diinta wax laga sheegayo ama diinta la caayahayo ilaa akhirihi xagga loo fiirin maayo laakiin maalintii qofka ciddiisa loo soo dhaco ama ciddiisa wax laga sheego ama ciddiisa isoo hunguriyeeyo qofku wuu xanaaqaya marka waxa weyn oo qalbigaaga ku weyn oo haddii lagaa taabto aada xanaaqaysid oo haddii lagaa taabto dhiiga uu ka cahayo horta maxay yihiin waxaas ilaa allah subxaana watacaala ay ka noqonayaan qur-aanka ay ka noqonayaan diinta ay ka noqon hayaan halka ilaa la gaaro cibaadada kuu toosi mayso inta ilaahay subxaana watacaala ay cid kale kuu siman tahay qur-aanka ay wax kale kuu siman yihiin diinta ay wax kale kuu siman yihiin cibaadada ma saxna qalbigaa laga haystaa qalbigu waa inuu ahaadaa qalbi khaalis ah إله سبحانه وتعالى كلجس وينين هيا تعظيمين هيا شعلان هيا مال قورة هيا حول أقلان هيا وقت أقلان هيا نفس الجنين اللي بهيه مركا إله سبحانه وتعالى والله تعظيمي عبادة أو نصح أنت معلوماتك أو نصح ما إرادة أو نصح أنت أيوة حين جالسين يسا إن نرول في عن لهله إن أودي إنه ميرش عن أي قشة والمدى وحي راهن بني آدمكو وحي كدعوذان أحوال خربا توقع جرتا دع باجرا بو باجرا اسدل باجرا أحواش خربا أعمال خربا باكينتي يراهن أعماش خربا قلوب خربا باكينتي مركا قلب خربا وحوكينيا عمل حن عمل حن وحوكينيا أحوال حن بوكينيا مركا أنك وحن نوم مغضة أحواش نوم مغضة ayadaan ka sheeganaynaa ayadaan fahmi laanahay laakiin waa inaan fiirinaa acmaasha xun acmaashana waxaa lagu daaweyn karaa quluubta la daaweeyo marka daawada dhabtaa waxaa weeye wax kastoo lagu daaweynhayaa waa quluubta lasoo daaweeyo nufuusta oo lasoo dahiro macluumaadka oo la saxo macluumaadka oo la saxo cidda aada xurmaynaysid waxa aada doonaysid waxa aada maaragta aad raadinaysid waxaa la yidhaha matala tusaale ahaan bani aadamku wuxuu doonayaa iskuma khilaafsana oo ah in la helo nolol fiican iskuma khilaafsana kullu naas gaalada muslimka waxa la raadinaya waxa weeyaan waa nolol fiican iskuma khilaafsana laakiin maxaa isku khilaafsan yahay xagee baa laga helayaa sidee loo helayaa baa isku khilaafsan yahay marka bani aadamku waxa uu doonayo waa ka midaysan yahay meesha laga raadinayo iyo sida loo raadinayo iyo meesha laga helayo ayaa la isku khilaafsan yahay annaga muslimiinta marka nolosha fiican sida loo helayo meesha laga helayo waxaan ka qaadanaynaa ama loo baahan yahay inaan ka qaadano waxayga ilaahay subxaana wa tacaala allaha caliimka allaha xakiimka cilmigiisa ayuu noo sheegay nolol fiican maxay tahay meesha laga helayo iyo sida loo helayo cilmigaas muslimiinta haysa laakiin gaala ma hayso gaalo meelahan bay iskama maraysaa waxbay raadinaysaa in adduunkan ay ka dhigto nolosha u dambaysay bay ku dadaalaysaa laakiin mana ahaan karto walidaalika marka cilmiga ilaahi subxaana wa tacaala iyo macluumaadka ilaahay uuna siiyey oo ku saabsan war waxa aad doonaysaan halkaasaa laga helaa halkaasay jiraan saasna waa loo gaaraa cilmiga noocaasa in lasoo nooleeyo oo lagu baraarugo oo dadka la baro weeyaan cilmiga waxyiga in dadka la baro weeye nolosha dhabta ah meesha laga helahayo in dadka loo sheego weeye waxa maxabada iyo tacdiimka mudan waxa in mudan xoolaha la geliyo waxa mudan in dadka loo sheego la fahamsiiyo ayaa loo baahan yahay in markii khayrka naloo naloo ku yeero oo tabarucaadka naloo kaga maartay naloo ku yeero waa inaan fahamnaa tabarucaadka la aruurinayaay waxaan la raadinayaay wixii aad raadinayso wey waddadii wanaagsanayd ama waddadii aad ku gaari lahayd nolosha aad rabtay waa halkaas weeyaan salaaday u tahay soonkay u tahay tabarucaadkay u tahay sadaqaday u tahay jidka la wanaajiyay u tahay adigoo lagaa ammaan helo ayay u tahay haddii dadka muslimiinta ahi aadan anfacaynin oo aadan wax ku biirinaynin dadka ha dhibin maanta waxaan maraynaa inaan nidhaaho war qofkii muslim ahoo ummadda anfac haddii aadan anfacaynin ummadda iska dhaaf khayr baa la heli doonaa insha allahu tacaala marka qof kasta ummadda soo kicitaankeeda iyo ummadda soo noolaata wuxuu maaragtay uga qayb qaadanayaa kelimad wanaagsan ha lagaa helo alkalima ayiba sadaqa kelimad wanaagsan oo midnimada iyo wanaagga iyo muslimnimada iyo soomaalinimada taageerta ha lagaa helo ficil wanaagsan ha lagaa helo waxbixin wanaagsan ha lagaa helo haddii intaas ay kuu adkaatay afkaaga xisho ummadda ha dhibin waxa ka sheegin ummadda ha kala kaynin waxaa laga yaabaa kelimad aad tihaahid inta lagaa gudbiyo inay maaragtay balaakisa laga yaabaa ama laisku baabao marka ummadda anfaacigeeda xoolay ahaataa waxbixin bay ahaataa kelimad wanaagsan bay ahaataa islaax bay ahaataa adoo aamusa oo carabkaada ceshadan waa ahaataa marka aan ku dadaalno asbaabta dadka soo nooleynaysa soo kicinaysa isku duubaysa aan iska waaridiyeyno asbaabta ummadda kala geynaysa isku diraysa burburinaysa wajazaakum allahu khayran بالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه جزاكم الله خيرا السلام عليكم